bsm اllahi الرحman الرaحيim alxamdu لlaahi rb العaalamiin والصlaaةu والsalaam عlى rasuuli الlah slى اllahu عalayhi وعlى آlih وصaxbih وsلم allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda afar iyo labaatanaad ee suuratu huud allah waxau ihi subxaanah mathalu lfariiqayni kalacmaa waalasami wاlbasiiri wاsamiici hal yastawiyaani mathala afalaa tadakkaruun ilaahay waxau ihi jala jalaaluh mathalu lfariiqayni labada kooxood tusaalahoodu waxa weeyi waa kooxda mu'miniinta iyo kooxda gaalada labada qolo waxa tusaalahoodu uu yahay kal acmaa sidii indhoolihii ninkii indhaha la'aa iyo wal asami kii dhagaha lahaa oo kii dhagaha la'aa oo kale weeyi iyo walbasiiri kii wax arkayay oo kale weeyi iyo wasamiici kii wax maqlaya oo kale weeyi oo macnaha kooxda gaaladu waxa ay ka dhigan tahay kal acmaa wal asam nin indhala oo dhegala kooxda mu'miniintuna waxay ka dhigan tahay kal basiiri wasamiic nin wax arkaya waxna maqlaya allah waxau idhi hal yastawiyaani labadaasi miyay siman yihiin mid indhala oo dhegala iyo mid indhaqaba oo dhega qaba labadaasi ma siman yihiin mathala min jihati mathal xagga tusaalaha iyo sifada jawaabtu waa maya laa yastawiyaani mathala allah waxau idhi afalaa tadakkaruuna ay hal laa tatadakkaruun miyaydaan waansamayn oo wax qaadanayn allah waxau idhi walaqad arsalnaa wallaahi laqad arsalnaa waanu diray nuuxa nebi nuux ayaanu diray ilaa qowmi reetolkii ayaanu u diray qaa'ilan xaal uu ku leeyaho uu ku odhanayo innii anigu lakum idinka qoomkaygiyo waxaan idiin ahay nadiirun dige digahaasoo mubiinun ay bayinun nadaara digistiisu ay caddahay oo aanay qarsoonayn anlaa tacbuduu maxaa laygu soo diray antu waa tafsiiriyo bimacnaa ay ay laa tacbuduu ha caabudina ayaa laygu soo diray ila allaha ilaahay mooye axad kale ha caabudina waayo innii anigu akhaafu waxaan idinka baqayaa calaykum idinka korkiinna cadaaba yowmin maalin cadaabkii ayaan idinka baqayaa maalinkaasoo aliimin ay mu'limin waxanuujiya marka waa yowmu alqiyaama ama yowmu tuufaan maalintii biyaha lagu hafiyey lagu halaagay ama maalinta qiyaame ee sugaysa labadaa midkood weeyi faqaala dabeed waxay yidhaahdeen almalow kuwii madaxyoweynta ahaa ee madaxtinimada iyo maalqabeenka ahaa alladiina mala-aasoo kafaruu gaaloobay oo min qowmihi rootolkii ka midihii waxay ku yidhaahdeen maa naraaka kuuma aragno nuuxow ilaa basharaa qof bani aadama oo midlanaa annaka nala mida mooyaane wax kalaba kuuma aragno wamaa naraaka kuuma aragna nuuxow itabacaka inay ku raaceen ila aladiina kuwii mooyaane hum iyaguba araadilunaa kuwa yaga noogu liita ahaa kumana aragno inay ku raaceen ilaa kuwa yagii noogu liita ee noogu hooseeyey mooyaane cid kaleba kuwaasoo baadiya ra'yi ra'yiga kiisa ugu horeeyaba kugu raacay iyagoon waxba ka fiirsan waxna aan ka fakarin yacni ra'yigoodu bannaanka iska yaalay ee markii u horrayseed wax u sheegtay bay iska kaa raacay iyagoon waxba ka fiirsan waxna aan ka fakarin wamaa naraa idinma aragna ayaa ay ku yidhaahdeen lakum idinka calaynaa korkayaga inay idinku sugnaadeen min fadlin wax dheeraada idinmana aragno inaad waxbana dheer tihiin maxaanu idinku raaci bal iskaba dhaaf inaad waxna dheer tihiine nadunnukum waxaanu idin malaynaynaa kaadibiina kuwa been sheegaya way isku dareen nebigii iyo qowmkiisiiba beenaalayaal baanu idiin haysanaa ayaa ay yidhaahdeen qaala waxau idhi markaa nuux yaa qowmi reetolkayow ara-aytum bal iiga warrama in kuntu haddii aan ahaaday calaa bayinatin xujacad korkeed oo min rabbii rabbigay xaggiisa ka ahaatay daliil cad oo ilaahay xaggiisa ka yimid bal haddaan ku suganahay ka warrama oo wa aataanii allana uu ii siiyey raxmatan naxariis oo min cindihi agtiisa ka ahaatay bal haddaan xujo cad ku dul suganahay rabbigayna raxmaddiisa uu siiye ka warrama oo fa cummiyat laydinka indha tiray calaykum idinka korkiinna xujadaa cadoo idinka laydinka qariyo laydinka indha tiray bal hadda taa ka warrama anulzimukumuuhaa haa oo xujadaa cad ah miyaanu idinku khasbannaa oo idinku laasiminaynaa walxaal antum idinku lahaa xujadaa cad ee bayinada ah kaarihuuna aada nacaysaan xujadaa cad idinkoo nacaya miyaanu haddaba idinku khasbi karaa dee waa maya haddaydaan idinku dooran cidina cidina idinku dirqii mayso wa yaa qowmi reetolkayow laa as'alukum idinku weydiisan maayo calayhi ay calaa tabliiqi lwaxyi waxyigaa la ii waxyooday gaadhsiintaan idinsoo gaadhsiinayo waxoola ah laa as'alukum idinku weydiisan maayo calayhi ay calaa tabliiqi lwaxyi waxyiga gaadhsiintiisaan idinsoo gaadhsiinayo idinku su'aalan maayo maalan waxoola ah in ajriya ay maa ajriya abaalkaygu ma ahaanin ilaa cala allah ilaahay korkiisa mooye axad kale ma ahaanin abaalkaygu allun baan abaalkayga ku leeyahay wamaa ana aniguna mayhi baa uu nuux yidhi bitaaridi aladiina aamanuu kuwii rumeeyey mid eryaya oo fogeynaya mayhi waayo innahum iyagu mu'miniintaasi mulaaquu rabbihim rabbigood kuwa la kulmi doona weeyi oo abaalkooda ilaahay agtiisa ka heli doona walaakinii ha yeeshee anigu araakum waxaan idiin arkayaa qoomkaygiiyow qowman qolo inaad tihiin qoomkaasoo tajahaluuna aan waxba garanayno wax magarato ah wa yaa qowmi reetolkayow man yansurunii yaa ii hiilinayo iiga gargaari kara min allaahi ay min cadaabi illaah ilaahay cadaabkiisa yaa iiga gargaari karoo wax iiga qaban kara in taradtuhum haddaan mu'miniintaa eriyo oo aan majliskayga ka fogeeyo afalaa tadakkaruuna miyaydaan waan toobayn oo aydaan waxba qaadanayn walaa aquulu anugu idinku odhan maayo lakum idinka idinku odhan maayo cindii agtayda waxa ahaaday khasaa'inullah ilaahay khasnadihiisa iyo kaydadkiisa raxmaddiisu ku jirto anaa gacantayda ay ku jirtaa oo haya idinku odhan maayo walaa aclamu mana ogi alghayba waxa maqan waxa maqanna ma ogi oo cilmi uma lihi walaa aquulu idinkuna odhan maayo innii anigu malakun malag baan ahay malag baan ahaydan idin odhan maayo oo dee bashar bani aadamaan ahay walaa aquulu odhanna maayo liladiina kuwii ku odhan maayo tasdarii ay xaqirayso acyunukum indhihiinu lan yu'tiyahum allah ilaahay siin maayo khayraa khayr kuwan aada xaqiraysaan ee yaraysanaysaan ee mu'miniintana anigu ku odhan maayo waa khayr laawayaaloo alla khayr siin maayo waayo allaahu alleh ayaa aclamu cilmi badan bimaa fii anfusihim nafahooda dhexdooda waxa ku sugan allaa og oo macnaha qalbigooda iimaan dhabihi hadduu ku jiro ilaahay baa abaalmarinaya oo khayr oo dhan siinaya innii anigu ayaa uu yidhi idan haddaa haddaan ku idhaahdo waxaad idinku ku leedihiin ilaan iyagaa le khayrna la siin maayo waa khayr laawayaal marka innii anigu idan haddaa macnaha kolkaan hadalkiina raaco haddii sidaad leedihiin aan idhaahdo oo aan nimankaa fogeeyo waxaad iga dalbateen aan idiin fuliyo la min aldaalimiina kuwa daalimiinta ayaan ka mid noqonayaa dalabkiinna haddaan fuliyo waxaad doonaysaan aan sameeyo dee markaa daalim baan noqonayaa laakiin sidaa yeeli maayo haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu tusaale u soo qaatay gaalada iyo mu'miniinta wa darbu lmathal lilkaafiri waalmu'min ilaahay wuxuu tusaale u soo qaatay mu'minkii iyo gaalkii waxaa lagu kala mathalay oo lagu kala tusaaleeyey kaalacmaa waalasami waalbasiiri waalsamiic sidii qof indhala oo dhagala oon waxba arkayn waxna aan maqlayn iyo sidii waxa weeyaan qof indha qaba oo dhaga qaba oo waxna arkaaya waxna maqlaya ilaahay waxau idhi hal yastawiyaani mathala labadaas miyay siman yihiin waa maya ma sinna waa kaafiyo kala dheeri sidaanay labadaasi u sinnayn ayaan gaalka iyo muslimkuna aanay u sinnayn waayo muslimku waa indha qabaa indhihii xaqa ayuu qabaa oo xaqa iyo baatilka ayuu kala arkayaa wuu dhaga qabaa oo dhaguhu baatilka iyo xaqa ku kala saari lahaa ayuu qabaa marka albasiiru wasamiic waxaa loogu tilmaamay waayo araggii iyo maqalkii ilaahay u siiyey waa ku intifaaco waxbuu ku qaato waa ku waantoobay mar hadduu xaqiina ku arkay kuna maqlay laakiin gaalka waxaa lagu tilmaamay alacmaa waalasam waayo wax walba isagoo indhaqaboo arkaya ayuu xaqii ka indhabeelay wax walba isagoo maqlaya oo u dhega nugul ayuu xaqii ka dhagabeelay waa kuwa alla ku tilmaamay summun bukmun cumyun fahum laa yarjicuun marka dhagala-aanta iyo afla-aanta iyo indhala-aanta lagu tilmaamay waa macnawi ee xisi ma aha oo dee xubnihii xisiga ahaayee muuqdaynu arkane way qabaan oo may beelin kuwa ah waxbay arkayaan waxbay maqlayaan laakiin waxa ay beeleen waa xubnihii macnawiga ahaayo dee waxa weeyaan xaqii ayaanay maqlayn oonay arkayn oonay raacayn oo ay isaga baydheen marka mar hadduu ruuxu xubnihii alla uu siiyey jawaarixdii uu xaqa ku qaadan waayey waxaa lagu tilmaamay sidii nin aan lahayn oo kale oo dhagaala oo indhala oo kale lagu tilmaamay aayad kale alla waxa uu ku yidhi wamaa yastawi alacmaa waalbasiir ma sinna indhoolaha iyo ka indhaha qaba wala dulumaatu wala nuur mugdiyada iyo iftiinkuna ma sinna wala dillu wala alxaruur hadhka iyo bacadka iyo kulaylkuna ma sinna wamaa yastawi alaxyaau wala alamwaat kuwa nool iyo kuwa dhintayna ma sinna ee waa kala duwan yihiin waxaasoo masala waxaa loogu soo qaatay waa gaalkii iyo muslimkii waa khayrkii iyo sharkii waa xaqii iyo baatilkii waxaa kaloo aayaadkan ku sugan qisatu nabiy llaahi nuux calayhi salaam maca qowmih ilaa maqrada aakhirkeeda halkaa waxaa ka bilaabanaysa nebiyullaahi nuux calayhi salaam oo awalu nebiyin ilaa ahli lard rasuulkii u horreeyey ilaahay dhulka usoo diro oo nebi nuux ah qisadiisii oo dheer ayaa halkaa ka bilaabanaysa ilaa maqrada gebagabadeeda iyo aakhirkeeda ilaa maqrada dambe ayay gelaysa waayo waa qiso qur-aankana ilaahay tabaaraka wa tacaala in badan kusoo celceliyey mar lasoo koobo iyo mar la faahfaahiyo oo la ballaadhiyaba ilaahay waxa uu tilmaamay tabaaraka wa tacaala nebi nuux inuu qoomkiisii u diray isagoo nebi nuux qoomkiisii ku leh innii lakum nadiirun mubiin waxaan idiinahay dige digniintiisu ay caddahay oo bayinu nadaara waxa uu sii caddeeyey waxa uu ku digaayo iyo waxa lagu diray waxa uu yahay anlaa tacbuduu ila allah waana dacwatu jamiici arusul wax alla wuxuu ilaahay rasuul soo diray waxay ka sinaayeen oonay ku kala duwanayn addacwatu ilaa towxiid illaahi jala jalaaluh kulligood waxay ummadda ugu baaqayeen ilaahay keligii in la caabudo oo cid kale cibaadadiisa aan lala wadaajin anlaa tacbuduu ila allah walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu llaha wajtanibu taaguut rasuul kasta dacwadiisu taasay ahayd dabeed waxa uu yihi innii akhaafu calaykum cadaaba yowmin aliim waxaan idinka baqayaa maalin xanuun kulul cadaabkii maalinka laftiisa aliim lagu sifeeyey yowmun aliim waayo waa maalin dhibaato badan ama ha noqdo maalintii duufaanka ee biyaha lagu hafiyey lagu halaagay ama maalinta qiyaamee kurbad iyo dhibka badanba ha noqotee labada kii la yidhaahdaba yoomka laftiisa lagu sifeeyey alalam inuu xanuujinayo cadaaba yowmin aliim dabeed nimankii madaxyaweynta ahaa ee gaaladii qoomkiisa ka tirsanaa ayaa waxay yidhahdeen maa naraaka ilaa bashara milana wamaa naraaka tabacaka ila aladiina hum araadiluna baadiya ra'y qur-aanka in badan waxaa kugu soo noqnoqonaysaa faqaala almala-u ladiina kafaruu mala-ana waxaynu yidhi macnihiisu waxa weeye waa kuwa indhabuuxiska ah ee mujtamacaadka horjoogayaasha ama hormoodka u ah ee ama dadka ku hogaaminaya maalkooda ama madaxtinimadooda labadaa qolo ayaa mala la yidhaah inta badanna kuwa dacwada rususha ka hor timaadaa waa mala-aas waayo qolana madaxtinimadii bay ilaashanaysaa qolana maalkii iyo hantidii oo labada qoloba waxay isleeyihiin haddaad raacdaan bilaa madaxtinimadiinna ama maalkiinu uu wax noqdaa oo ay idinka nuqsaamaan ama idinka baaba-aan had iyo jeerna dadka dacwada yacni ugu waxa weeyaan canaadka iyo madaxadayga badan wakhti kastoo la joogo waa labadaa qolo maalqabeenka iyo madaxda had iyo jeerna dacwada waxaa ugu nugul alfuqaraau walducafaa dadka waxa weeyaan fuqarada iyo ducafada ayaa ugu nugul raacitaanka oo ugu raacid badan waxay yidhaahdeen markaa madaxyaweyntii gaaladii qowmu nuux maa naraaka ilaa basharan milana oo kuma aragno qof bani aadam oo annaka nala mida mooyaane maxaadna dheerta waxaa kaloo yidhaahdeen wamaa naraaka tabacaka ila aladiina hum araadiluna baadiya ra'y waxaa kaloo raacsan waxay yidhaahdeen maba aragna inay ku raaceen ducafadayada iyo kuwayagiy ugu taagta daraa ee noogu liitay mooyaane waa fuqaradii iyo ducafadii wamaa naraa lakum calayna min fadl wax dheeraadoodna dheertihiinna idinma aragno dee mar haddaad qof annaka nala mida tahay waxaadna dheertihiinna aanu jirin waxa ku raacina kuwii ugu daciifsanaaba ay yihiin waxaanu idiin aragnaa in waxa weeyaan waxaad sheegaysaaba uu been yahay oo aanu run ahayn waxay raaciyeen baadiya ra'yi waa ra'yiga bilowgiisa yacni dadkan ku raacay dad wax ka fiirsaday oo ka fekeray oo iska eegay oo iska baadhay ma ahae waxaad u sheegtayba horay kaa raaceen waa baadiya ra'yi waa ra'yiga bilowgiisaa bannaanka iska yaalla ee aan waxa weeyaan hoosba loo fiirin ama looga fekerin waxa uu ku yidhi markaa nabiyullaahi nuux isagoo la doodaya qoomkiisii war bal waxaad ka warantaan in kuntu calaa bayinati min rabbii wa aataanii raxmata min cindi bal ka warrama haddaan xujo cad ku dul suganahay ilaahayna raxmaddiisa uu siiyey alraxmatu hiya nubuwa raxmadda loo jeedaa waa nebinimada sala allahu calayhi wasalam ilaahay ugu nicmeeyey nubuwadaas weeyaan raxmaddu bayinaduna waa mucjizaadkii caddaynayey nebinimadiisa marka waxa uu yidhi haddii raxmad rabbigay isiiye waa nebinimada eh xujo cad oo caddaynasa rasuulnimadaydana aan ku dul suganahay fa cummiyat calaykum idinkana laydinka indhatiro ka indhalaad yihiin dee anulzimukumuuha wa antum lahu lahaa kaarihuun oo miyaanu idinku khasbi karaa xujada cad idinkoo nacaya dee waa may afa anta tukrihu nnaas xataa yakunuu mu'miniin yacni cid lagu ikraahi karaa dee iimaanka ma jirto qofku khiyaarkiisa inuu ku qaato mooye waxa uu intaa u raaciyey laa as'alukum calayhi maalan in ajriya ilaa cala allah waana sunnadii rususha iyo ambiyada dhammaantood calayhim asalaatu wasalaam wuxuu yidhi dhegaysta qoomkaygiyo anuu waxyigaa aan idinsoo gaadhsiinayo iyo tawxiidka aan idinku baaqayo xoole idinkagama doonayo ajarkayga allaan ku leeyahay markaa wax alla waxaan idinku su-aalanayaa dacwadaas ma jirto raaca iyadoon wax mushqaayada laydinka doonay wahaakadaa nabiyunaa muxamed sala allahu calayhi wasalam waa ti lalahaa waxaad ku tidhaahdaa qul laa as'alukum calayhi min ajr wamaa ana min almutakalifiin waxaad ku tidhaahdaa anigu dacwada iyo tawxiidkaan idinku baaqayo ajar iyo mushqaayid idinkagama doonayo o idinku weydiisan maayo mana ihi kuwa wax isku kalifa waxaan alla saarin isa saarana ka mid ma ihi ee wax isku kalifa wahaakadaa mu'minu aali yaasiin waa kii qoomkiisii isagoo la talinaya lahaa ittabicuu man laa yas'alukum ajran wahum muhtaduun war hooya waxaad raacdaan cidaan dacwada iyo tawxiidka waxba idinku weydiinayn wax maal ah oo hanuunsan cid iyagoo hanuunsan haddana aan waxba idinku weydiinayn marka dacwada ambiyada iyo rusushu waa dacwadaas tawxiidka iyo khayrka ummadda loogu baaqayo iyadoon waxba lagu weydiinayn wahaakadaa warasatu lambiyaa culimmada ambiyada dhaxashayna waa sidaas oo dadka waxay diinta ugu baaqayaan oo kitaabkiiyo sunnada u dhigayaan oo dariiqadii saxaabada ugu baaqayaan iyagoon lahayn dee mushqaayad iyo ajar baanu idinkaga doonaynaa dacwada marka dacwada ambiyada iyo atbaacdooda raacda ee dhaxashay waa dacwadaas aan waxba lagugu weydiinayn ee lagu leeyahay tawxiidka ilaahay ku toosnow waxa uu ku yidhi nabiyullaahi nuux wamaa ana biaalidi aladiina aamanuu gaalada waxa dhaqan u ah sida gaaladii quraysheedba nebi moxamed ay ku odhan jireen sala allahu calayhi wasalam waxa dhaqan gaalada u ah nimanka madaxyaweynta ah ee maalqabeenka iyo madaxtinimada ummadda u haya inay yidhaahdaan annaka iyo kuwani meel na wada qaadi mayso oo soo wada yacni kusoo wada hor fadhiisan maynee waxa weeyaan nimankaana wakhti gaara u samee annakana wakhti gaara noo samee oo na kala ilaaliy oo naga durki amaba iska eriyo oo majliskaagaba u diid waa dhaqanka gaalada waa siday nebi moxamedna ka dalban jireen sala allahu calayh wasalam gaaladii quraysheed ee aanu ka yeelin nebi nuuxna waxay ka dalbanayaan waa tii un nebigii ugu horreeye nuux ilaa kii ugu dambeeyo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam gaaladu waxay ka dalbanaysay isku mid buu ahaa waayo dee tashaabahat quluubuhum wakhtigoodu haba kala fogaadee laakiin uurkooda iyo qalbigooda ayaa gaalnimada ku midoobay markaasaa afkooda wixii ka soo baxayana uu isku mid noqday kadalika maa ata aladiina min qablihim min rasuulin ilaa qaaluu saaxirun aw majnuun rasuul kastoo u yimaada maxay ku lahaayeen saaxir ama majnuun hadda ismay soo gaadhin atawaasaw bihi bal hum qowmun taaquun miyay isu dardaarmeen oo midba midka kale usii sheegay may laakiin waxay ku kulmeen qooqa iyo duqyaanka marka kuwanna waa sidii oo kale oo kuwan ducafadee masaakiinta naga durki way ka sinaayeen kuwoodii hore iyo kuwoodii dambeba gaaladu nuux markaa waxa uu ku yidhi wamaa ana biaaridi aladiina aamanuu anigu mu'miniinta ku eryaya ma ihi oo ma dhacaysa taas waa niman ilaahay la kulmayo nin walba abaalkiisa alle uu ka heli doono walaakinii araakum qowman tajhaluun wuxuu tilmaamay dhaqanka noocaasi inuu yahay dhaqanka waxmagaratada iyo juhaasha nebigana sala allahu calayhi wasalam arrintaas waa la amray inuu ku sabro kuwa ilaahay caabudaya kuwa kalena inaanu u hanqaltaagin oo rasuulkeenna muxamedna sala allahu calayhi wasalam waxaa lagu yidhi wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy yuriiduuna wajhah walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati addunya waxaa la yidhi nebi allow naftaada waxaad ku sabirsiisaa ood ku khasabtaa kuwa ilaahay caabudaya gelin hore iyo gelin dambaba kuwa macood iyo la jirkooda ku sabir oo naftaada ku sabirsii kuwa ilaahay wejigiisa doonaya alla caabudaya walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati addunya indhahaagana ha ka tallaabin kuwaas oo meel kale iyo kuwo kale ha u hanqaltaagin dhalaal iyo dheef iyo qurux adduunyo adoo doonaya oo dalbanaya marka yacni waa hadyigii ambiyada iyo mursaliinta in kuwa cubbaadee allayaqaankaee cabsida iyo cibaadada cumrigooda ku camiray kuwaa in lala joogo oo lagu sabro oo majaalistooda laga ag dhowaado weeyaan dariiqii ambiyadu waayo hum lqowmu laa yashqaa jaliisuhum kuwaas waa qoom cidda la fadhiisata ee ku sabirtaa aanay ku hungoobayn oo aanay ku guuldarraysanayn laakiin ay ku guulaysanayso dabeed waxa uu yidhi wayaa qowmi man yansurunii min allahi in taradtuhum afalaa tadakaruun qoomkaygiiow haddaan kuwaa eriyo oo sidaad iga dalbanasaan aan idiin yeelo ilaahay cadaabkiisa yaa iga celinaya miyaydaan caqli iyo waano iyo garasho iyo garaad lahayn wax dhacaya ma aha waxa uu ugu soo gebagabeeyey walaa aquulu lakum cindii khasaa'inu ullah dhegaysta anuu idin odhan maayo agtayda waxa yaalla kaydadkii ilaahay adduun iyo maal iyo xoolaan idiin hayaa idin odhan maayo waayo aniga xoole layguma soo keen dhiibin ee dacwad iyo tawxiid baa laygu soo keen dhiibin halkaa waxaa laga qaadanaya qofka daaciga ah ee dariiqa ambiyada haya dadka inuu xoolo iyo maal iyo dheef adduunyo ku xidho maaha dacwadii ambiyada waayo haddaad xoola ku xidho dee baraad waayi marka qofkii xoola kugu raacay dee markuu xoolihii waayo dee raadkiisuu dib u qaadaya laakiin qofka waa inaad ku xidho dacwada ambiyada iyo xaqa oo tidhaahdo diinta raac ilaahay ku dayici maaye qofka ilaahay ku xidh iyo diintiisa ilaahay isagaa daryeelaya laakiin sidii doorashada ama intikhaabaadka oo kale haddaad ballanqaadyo adduunyo ka hormarisa dacwadaada kanaan kuu samayn kanaan ku yeelaya kanaan ku siinayaa dee berri markaad weydo wixii kaa waayo dee halkuu ka yimid buu dib ugu noqon marka halka hantidee rasmigii waxa weeye ruuxa ilaahay ku xidh halkaasaa adag xadhiggaa adag ha qabsado qofku ee aan u go-ay waxa uu ihi walaa aclamu lgayb waxa maqanna ma ogi nebiyadii ilaahay hadday leeyihiin walaa aclamu lgayb kii u horreeye kii u dambeeyey qofka nebi ka soo hadhee ka sokeeya ee odhanaya waxa maqan baan ogahay halkuu ka imanaya waxa weeyaan haddii uu sheegtana waa been iyo shirki aan sal iyo raatoona lahayn waayo qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah cirka iyo dhulka makhluuqaadka ku sugani waxa ku maqan ma oga ilaa ilaahay mooyaane tabaaraka wa tacaala oo xataa rusushu waxa ilaahay u sheega mooye wax kale qaybka kama oga caalimu lgaybi falaa yudhiru calaa gaybihi axada ila man irtadaa min rasuul waxa maqan ilaahay waa ka keligii og mana daalacsiiyo ma tusiyo qaybkiisa waxa weeyaan rasuul uu raalli ka noqday mooyaane weliba rasuulka uu raalli ka noqdayna qadarka looga sheegay ama laga ogeysiiy unbuu qaybka ka ogyihi oo ogaalka qaybka uu ogyahay rasuulku maaha mutlaq waa nisbi waa inta looga sheego ayuu ka ogyihi inta kale waa ka daahanta waxa uu ihi walaa aquulu inii malak malag baan ahay idin odhan maayo anuu bashar baan ahay malag ma ihiye bashar baan ahay marka wax lagu ceebeeye ma aha maa naraaka ilaa bashara milana haa bashar baan ahay laakiin waxaan idinkaga duwanahay dee bashar loo waxyoonayaan ahay oo warkii samadaa igu socda xagga sare ayaa la iiga waxyoonayaa oo qul innamaa ana basharu milukum yuuxaa ilaya annamaa ilaahukum ilaahun waaxid nabi maxamedba sala allahu calayhi wasalam waxaa la yidhi dadka waxaad ku tidhaahdaa innamaa ana basharu milukum anigu bani aadam idinka idinla midun baan ahay oo basharka aad arkaysaan ee sidiinna cunaya ee cabbaya ee guursanaya ee tarmaya ee xanuunsanaya ee bogsanaya ee cadhoonaya ee raalli noqonaya ee murugoonaya ee sifaadka basharka ku dhaca ay ku dhacayaan baan ahay laakiin maxaan idinkaga duwanahay yuuxaa ilaya annamaa ilaahukum ilaahun waaxid laakiin waxaa la ii waxyoonayaa in macbuudkiinna xaqi uu yahay alle oo keliyo laa shariika lah marka dee waxaan dadka kaga duwanahay ama kaga soocanahay waa waxyigaa samaawiga ah laakiin sifaadka kale basharka waan leeyahay maaha nebigu inuu yahay wax nuuraaniyahoo dadka ka duwan oo see dadka qaarkood ay yidhaahdaan ee waxa weeyaan nebigu sala allahu calayhi wasalam dee sifaadka basharka ayuu lahaay oo basharka oo kale unbuu ahaa laakiin ilaahay wuxuu ku karaameeyey waxyigaa kusoo degaya samaawiga ah marka nebiga yacni waa in lagu ammaano oo lagu sharfo wuxuu ilaahay ku ammaanay dadka qaarkood iyagoo ammaana isleh ayay halkii alla uu dhiga ay dhaafinayaan marka ma ammaanayaane waxbay yeelayaan laa tudruunii kamaa adrat inasaara fii madxi fii ciisa bni maryam bal quuluu cabdullaahi warasuuluh nebigu sala allahu calayh wasalam muxuu lahaa ha iigu talax tegina siday nasaarada ama kiristanku ciisa bnu maryam ay ugu talax tegeen ilaa ay gaadhsiiyeen ibnullah haaliu alaaa inamaa ana cabdullaahi warasuuluh waxa uu nebigu yidhi anugu waxaan ahay un addoonkii ilaahay uu soo diray ee waxaad tidhahdaan cabdullaahi warasuuluh markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam waa cabdun falaa yucbad warasuulun falaa yukadab waa addoon isagu ilaahay caabudayo oo dee isaga la caabudi maayo waana rasuulu rabbi soo diray oo la beenin maayo labadaba waa lagu gaaloobaya labada darafba haddii la caabudana dee waa shirki iyo gaalnimo haddii risaaladiis iyo karaamadii alla uu siiye la diidana iyaduna waa gaalnimo wasadkuna waa dariiqa ahlu sunnaha oo waa cabdun falaa yucbad warasuulun falaa yukadab waxa uu yihi nuux walaa aquulu liladiina tasdarii acyunukum lan yu'tiyahum allahu khayra allahu aclamu bima fii anfusihim inii idan la min alaalimiin waxa uu yihi anugu ku odhan maayo kuwan aada xaqiraysaan ee liidaysaan eed leedihiin way liitaan ilaahay khayr siin maayo ku odhan maayo waayo ilaahay isagaa u aqoon badan waxa uurkooda ku jira oo qalbigooda iimaan hadduu ku jiro ilaahay baa ka abaalmarinaya haddaan sidaa doonaysaan yeelana dee daalimiintan ka mid noqon laakiin yeeli maayo oo odhan maayo waxaad doonaysaan marka akharu atbaaci alambiyaana waa adducafaa ambiyadana cidda ugu hor rumaysee raacda waxabay u badan yihiin dadka ducafada ee la waxa weeyaan la liida ee la daciifsada ee fuqarada ah ayaa atbaacda ambiyada ugu horeysa oo ugu fara badan oo xadiidkii dheeraa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu kaga warramay qisadii ninkii hiraqle ee boqorkii shaam markii waxa weeyaan abu sufyaan iyo raggiisii ay halkaa tegeen ayaa uu waraysto uu yidhi ninkan la yidhi waxa weeyaan waa nebi soo baxay cid waddankiisii ka timid oo inala joogtaa ma jiraan saa lagu yidhi haayo nin abu sufyaan la ydhaa iyo ciidan waxa weeyaan safar uu la socdo ayaa jooga bal igu yeedha buu yidhi su-aaluhu weydiiyey waxaa ka mid ahaa ashraafu nnaasi itabacuuhu am ducafaa'uhu wuxuu yidhi war waxaan ku weydiiyey dadka ma madaxdoodii iyo maalqabeennadoodii baa horrumeeyo raacay nebigaas mise kuwoodii ducafada ahaa markaasaa abu sufyaan waxa uu ku yidhi bal ducafaa'uhum kuwooda ducafada ah ayaa ugu fara badan inta raacdee rumaysay dee waxa weeyaan hiraqle wuxuu ahaa nin ahlu kitaab oo wax garanaya waxa uu ku yidhi wahaakada alambiyaa fahum atbaacu rusul waa sidaasoo kale ambiyadu oo yacni waxa weeyaan atbaacdooda u badan ducafadaasay noqdaan allah waxau ihi mathalu lfariiqayni kalacmaa waalasami walbasiiri walsamiici hal yastawiyaani mathala afalaa tadakaruun allah waxau ihi mathalu lfariiqayni labada kooxood mathalkooda iyo tusaalahoodu waxa weeye kal acmaa sidii nin indhoola ah iyo walasami kii dhagahala ah oo kale weeyi iyo walbasiiri kii wax arkayey oo kale weeyi iyo wasamiici kii wax maqlay oo kale weeyi macnaha waxay tusaalahoodu isku yihiin gaaladu inay yihiin kal acmaa walasam sidii nin indhala oo dhegala mu'miniintuna ay yihiin walbasiiri wasamiic sidii nin indhaqaba oo dhega qaba hal yastawiyaani labadaasi ma siman yihiin mahalan xagga tusaalaha afalaa tadakaruuna miyaydaan waantoobayn oo wax qaadanayn allah waxau ihi walaqad arsalnaa wallaahi laqad arsalnaa waanu diray nuuxa nebi nuux ilaa qowmihi reetolkii ayaanu u diray qaa'ilan lahum isagoo ku leh innii anigu lakum idinka waxaan idiin ahay nadiirun dige mubiinun ay bayinun nadaara digniintiisu ay caddahay maxaa laygu soo diray anlaa tacbuduu ay laa tacbuduu ha caabudina ila allaha alla mooye axad kale ha caabudina waayo inii anigu akhaafu waxaan idinka baqayaa calaykum korkiina cadaaba yowmin maalin cadaabkii maalinkaasoo aliimin ay mu'limin waxanuujiya faqaala dabeed waxay yidhaahdeen almala-u kuwii madaxda ahaa aladiina kuwaasoo kafaruu gaaloobay oo min qowmihi nuux nuux qowmkiisii ka midii waxay ku yidhaahdeen maa naraaka nuuxow kuuma aragno ilaa basharan qof oo midlanaa annaka nala mida mooyaane qof bani aadam oo nala mida mooyaane wax kale kuuma aragno dee waxba nama dheerid wamaa naraaka kuuma aragna nuuxow ittabacaka inay ku raaceen ila aladiina kuwii mooyaane hum iyagu araadilunaa kuwa yaga noogu liita ahaa kuumana aragno inay ku raaceen ilaa kuwa yagii noogu liitay mooyaane kuwaasoo kugu raacay weliba baadiya ra'yi ra'yiga bilowgiisii horeba kugu raacay iyagoon waxba ka fakarin wamaa naraa idinma aragno lakum idinka inay idinku sugnaadeen calaynaa korkayaga min fadlin wax dheeraada wax dheeraada inaad naga wadataan oo waxna dheer tihiinna idinma aragno bal kaba kaalay inaad waxna dheer tihiin oo ma jirta e nadunnukum waxaanu idin malaynaynaa kaadibiina kuwa been sheegaya inaad tihiin qaala waxa uu nuux yidhi yaa qowmi reetolkayow ara'aytum bal ka warrama in kuntu haddii aan ahaaday calaa bayinatin xujo cad korkeed haddaan ku suganahay xujadaa cad oo min rabbi rabbigay xaggiisa ka ahaatay oo wa aataanii rabbigay uu siiyey raxmatan naxariis uu siiyey raxmaddaas oo min cindi isaga agtiisa ka ahaatay bal hadda ka warrama rabbigay hadduu raxmadii siiye waa nebinimada eh xujo cad oo caddaynasana aan ku dul suganahay waa mucjizaadkii eh bal ka warrama oo fa cummiyad laydinka indhatiray calaykum idinka aad ka indhabeesheen xaqii bal hadda ka warrama anulzimukumuuhaa xujadaa cad miyaan idinku khasbaa walxaal antum idinku lahaa xujada cad kaarihuuna aada nacaysaan idinkoo nacayoon raalli ka ahayn miyaan idinku laasimiyaa wa yaa qowmi reetolkayow laa as'alukum idinku weydiisan maayo calayhi gaadhsiinta waxyiga maalan waxoola ah in ajriya ay maa ajriya abaalkaygu ma ahaanin ilaa cala allah ilaahay korkiisa mooye axad kale abaalkayga kuma lihi wamaa ana aniguna ma ahaanin bitaaridi aladiina aamanuu kuwii rumeeyey mid eryaya oo fogaynaya anigu ma ahaanin oo waxaad doonaysaan yeeli maayo waayo innahum kuwa mu'miniintaihi mulaaquu rabbihim rabbigood kuwa la kulmi doona weeyi walaakinii ha yeeshee anigu araakum waxaan idiin arkayaa qowman qolo inaad tihiin kuwaasoo tajahaluuna aan waxba garanayn wa yaa qowmi reetolkayow man yansurunii yaa iiga hiilinaya oo iiga gargaaraya min allaahi ay min cadaabi illaah ilaahay cadaabkiisa yaa iiga gargaaraya in taradtuhum haddaan mu'miniintaa eriyo afalaa tadakkaruuna miyaydaan waan toobayn walaa aquulu anuu odhan maayo lakum idinka idinku odhan maayo cindii aniga agtayda waxa ahaaday khasaa'inuullah ilaahay kaydadkiisii ay raxmaddiisu ku jirtay ayaan gacantayda ku hayaa idinku odhan maayo walaa aclamu alghayba waxa maqanna anigu ma ogi walaa aquulu idinkuna odhan maayo innii anigu malakun malag baan ahay walaa aquulu kuna odhan maayo liladiina kuwa tasdari ay xaqiraysay yaraysanayso acyunukum indhihiinnu kuwa aad xaqiraysaanna ku odhan maayo waa mu'miniintii lan yuutiyahum allaahu ilaahay siin maayo khayran khayr waayo allaahu alleh aclamu isagaa u ogaal badan bimaa fii anfusihim nafahooda waxa ku dhex sugan ilaahay isagaa ugu arkaaya innii anigu ayaa uu yidhi nuux idan haddaa haddaan hadalkiina raaco oo waxaad doonaysaan ku idhaahdo sidaad doonaysaan aan sameeyo la min aldaalimiina kuwa daalimiinta ayaan ka mid noqonayaa laakiinse yeeli maayo oo waxaad doonaysaan dee samayn maayo qaaluu waxay yidhaahdeen markaa qoomkii nebi nuux yaa nuuxu nuuxow qad jaadaltanaa waad nala dooday oo fa agtarta waad farabadisay jidaalanaa doodayadii ee fa'tinaa bal noola kaalay bimaa cadaabka tacidunaa aad noogu goodiyayso in kunta haddii aad ahaatay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya haddaad ka mid tahay qaala waxa uu ku yidhi markaa nuux innamaa yaatiikum waxa idinla imanaya uun bihi cadaabka allaahu alla ayaa idiin keenaya in shaaa hadduu doono aniga gacaniguma jire wamaa antum idinkuna maydaan ahaanin bimucjiziina kuwa ilaahay cajsi gelin kara oo meelna kaga baxsan kara oo kaga badbaadi kara maydaan ahaanin walaa yanfacukum waxna idiin tari maayo nusxii la talintaan idinla talinayaa waxba idiin tari mayso in aradtu haddii aan doono an ansaxa inaan idin nasteexeeyo lakum idinka in kaana allaahu alla hadduu ahaaday yuriidu mid doonaya an yuqyakum inuu idin halleeyo alla hadduu inuu idin halleeyo doonayo oo hallowgiinna uu qadaray dee naseexadaydu waxba idiin tari mayso huwa alle rabbukum rabbigiinnii idin abuuray weeyi wa ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa uunbaa turjacuuna laydin celinayaa am yaquuluuna bal kaba kaalay oo ay yaquuluuna ma waxay leeyihiin oo odhanayaan iftaraahu iftaraa waxa abuurtay huwa nuux hu waxa weeyaan nebinimadan iyo towxiidkan iyo waxa weeyaan wacdigan uu la yimid ma waxay odhanayaan nebinimadan iyo waxyiganba nuux baa samaystay ma sidaasay leeyihiin qul waxaad ku tidhaa nebi allow in iftaraytuhu haddaan anigu abuurtay waxan aad sheegaysaan fa calaya korkayga ayuu ahaaday ijraamii ay cuquubatu ijraamii dembigayga cidhibxumada ka dhalatay iyo ciqaabtiisu anay saaran tahay oo idinka laydinma haysto waana aniguna beri-un beri baan ka ahay mimaa tujrimuuna ay min ijraamikum aniguna dembigiinna beri baan ka oho la ii qabsan maayo marka tafsiirkaa waxaynu maray iftaraahuda nuux inaynu damiirka u celinno oo in loo celiyo qisada qisadii qowmu nuuxo inay qoomkiisii ku yidhaahdeen nuuxow adaa nebinimadan samaystay tafsiir labaadna wuxuu odhanayaa maya ee tan in qisada ay ka madax bannaan tahay oo ay ka go-an tahay oo iftaraahuda nebi moxamed loo jeedo yaquuluuna dana gaaladii quraysheed ama mushrikiintii looga jeedo macnuhuna markaa uu noqonayo am yaquuluuna ma waxay leeyihiin gaaladii quraysheed iftaraahu qur-aanka nebi moxamed baa samaystoo abuurtay miyaa ay leeyihiin isagaa been abuurtay qul waxaad ku tidhaha nebi allow in iftaraytuhu wa calaa sabiili lfardi wataqdiir bal kaba soo qaado wax jira maahe in iftaraytuhu haddaan anigu been abuurtay qur-aankoon la imid fa calaya ijraamii dembigaygu anuu isaaran yaho laygala xisaabtamaya waana aniguna beri-un beri baan ka ahay mimaa tujrimuuna waxaad idinku ku dembaabaysaanna shaqa kumalihioo beraan ka ahay wa uuxiya waxa loo waxyooday ilaa nuuxi nebi nuux annahu ana alamra washa'na arrinka iyo xaalku inuu yahay lan yu'mina ka rumayn maayo min qowmika qoomkaaga nebi nuuxow dib uga rumayn maayo ilaa man cid mooyaane qad aaman hore u rumaysay waxaa loo waxyooday nuux qoomkaagii cid hore u rumaysay mooye qof dambe ka rumayn maayo ee falaa tabtaysa ka murugoonin bimaa kii kaanuu ay ahaayeen yafcaluuna kuwa sameeya wasnac dee mar haddaanay cid dambe ka rumaynayn halaagoodii baa soo dhow markuu nuux ka quustayna sida suuratu nuux alla uu ku tilmaamay dee waa ka habaaraya wa qaala nuuxu rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara ilaahw ruuxa ka reebin waa ka odhanaya dabeed markaasaa halaagoodii uu soo degayaa marka intaan la halaagin ka hor sababtay nuux iyo inta rumaysay ku badbaadi lahaayeen baa loo sheegayaa alla waxa uu ihi markaa wasnac samayso nuuxow alfulka doonidii samayso biacyuninaa ay bimar'a minna wa xifdinaa wa kalaa'atina adiga oo ku dheehan aragtidayada iyo ilaalintayadaanu ku ilaalinayno marka waxaa lagu macneeyey waa laasimkii waxa weeyaan indhaha oo indhuhu waa kuwa wax lagu arkaye lagu ilaalinaye lagu xafidaayo marka bimar'a mina haddaad kutubta selafka aad ku aragto tafaasiirta iyadoo lagu fasiraayo waa laasimkii indhaha wixii ka laasimayo ru'yada iyo ilaalinta ah amaba laasimkiiyo malsuumkaba in laga wada macneeyo oo indhihii iyo ilaalintii iyo araggiiba ah oo macnuhu uu noqdo wasnac samee nuuxow alfulka doonida samee biacyuninaa ay biru'yati wa xifdi acyuninaa adiga oo ku dheehan aragtida iyo ilaalinta indhahayaga oo macnaha indhahayaga annakoo kugu eegayna oo kugu arkayna oo kugu ilaalinayna markaa selafku dee caqiidada selafka waxaa ka mid ah in ilaahay loo sugayo ana lahu caynaani taliiqaani bicadi- bijalaali wajhi wa cadiimi sulطaani sida ilaahay sifaadka kale daatiga ee khabarigaaba loogu sugo wejiga iyo gacmaha ayaa loogu sugayaa ilaahay inuu leeyahay laba indhood oo u qalma isaga oo ka duwan kuwa makhluuqaadka waa caynaani taliiqaani bijalaali illaahi wa cadiimi sulطaanih waxaa markaa ay ku soo aroortaa qur-aanku lafdigan indhuhu mar iyagoo jamac ah oo jamac loo idaafaynayo sida wasnaci lfulka biacyunina iyo tajrii biacyunina suurat lqamar marna mufrad waxa weeyaan iyadoo loo idaafaynayo mufrad ay tahay walitusnaca calaa cayni marka culimmadu waxay yidhaahdeen ta jamaca ah sida tan iyo ta suurat lqamar yarxamuka allah ta jamaca ah waa litacdiim jamacan weyneyn baa la yidhaha maha tacadud iyo takhiir oo ilaahay tabaaraka wa tacaala mararka qaarkood damaa'irta naftiisa u noqonaysa wuxuu u jamciyaa weyneyn uu naftiisa weyneynayo siduu alla u yidhi oo kale innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun waana ilaahaya jamac maah waa waaxidun laa shariika lah haddana alla waxa uu leeyahay innaa anagu naxnu anagu nazalna adikra annagaa qur-aanka soo dejinnay ana ma odhan innaa iyo naxnu waa jamac marka asaaliibta luqada carbeed ee fasiixa ay ka mid tahay marna in loo jamciyo litacadud wax fara badan marna in loo jamciyo litacdiim weyneyn mufrad la weyneynayo oo mararka qaarkood albaabka intaad garaacdo waa iyo lagu idhaa soo ma tidhaahdo waa annaka hadda cidibo kulama socoto marka naftaadii unbaad weyneynaysa marka tacaala lahu can dalika culuwan kabiiran ilaahay tabaaraka wa tacaala dee makhluuqaadka iyo sifaadkooda waa ka nasahan yahaye waxa weeye dee cadamada iyo weynida ugu weyna ilaahay baa mutaysto xaq u leh marka jamcu xagga ilaahay markuu galo waxaa la yidhaha waa jamcu tacdiim marka biacyunina maaha laba indhood wax ka badan alla in loo sugayo laba indhoodunba ilaahay loo sugayaa oo wax ka badan loo sugi maayo marka laba indhoodna dee waa musanno waa laba eh laakiin jamaca la jamciyo waa tacdiim iyo weyneyn waxaa kaloo qowl kale oo ahlulcilmigu ay qabaana sida imaamu maalig iyo keyrkii iyo luqawiyiinta qaarkood in laguba ilaaqo aljamcu maa fowqa alwaaxid waxa mid ka badan jamac waa lagu ilaaqi karaa oo maadaama ilaahay laba indhood loo sugayo labada laftooda carabi ahaan jamac loogu ilaaqi karaa marka iyagoo laba ah ayaa la jamciyo biacyunina la yidhi marka marka la qaato qowlka odhanaya aljamcu maa fowqa alwaaxidna ishkaalba male biacyunina calaa kullin waxa kala duwan marka laasimka la sugayo malsuumka iyadoo la inkirayo taasi waa caqiidada ahlubidaca oo maalan dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay ru'yada sugaan oo laasimkii ah malsuumkii laga laasimayo oo indhihii wax lagu arkayana ay inkiraan oo dafiraan taasi waa qalad laakiin ahlu sunnuhu laasimka iyo malsuumka labadaba way wada sugayaan indhahana ilaahay waa u sugayaan aragtidii iyo ru'yadii iyo ilaalintiina ilaahay waa u sugayaan labadiiba marka haddii aad aragto bimar'a mina ama bixifdina wa kalaa'atina iyadoo lagu fasiraayo waa laasimkii indhaha oo ru'yada iyo ilaalinta ah haddii lagu fasiro biru'yati acyunina wa xifdihaana waa laasimkii iyo malsuumkii oo labadiiba la wada sugaayo lagu wada macnaynayo waxyaabaha sifaadka ay caamada xataa dadkaan waxba akhrina ay sugaan waxaa ka mid a indha somaydaan maqal iyagoo ay leeyihiin caamadu indha laga baqa ilaahay bay ku yaallaan dee caamadii sifaday sugtay wadaad hadduu inkiro ka waran kii wax akhriyey hadda qofkii aan waxba dhigan ayaa odhanaya waryaa ilaahay ka baq indha laga baqdaa ilaahay bay ku yaallaan ilaahay baa ku arkaye marka yacni waa fidrada saliimkaee basharka ku beeran ilaahay inuu arkayuu indha leeyahay marka adigu wuxuu ilaahay naftiisa u sugay ha u diidana sidaa u daa laakiin waxaad iska ilaalisaa qaabka yihiin iyo sifada iyo kayfiyada inaku ma naqaano ha gelin waayo laa yaclamu kayfa huwa ilaa hu kayfiye laguma diran allah waxau idhi wasnac samee nuuxow alfulka doonida samee biacyuninaa ay mutalabisan biru'yati acyunina wa xifdiha adoo ku dheehan aragtida iyo ilaalinta indhahayaga oo indhahayaga aanu kugu hayno onu kugu arkayno onu kugu ilaalinayno iyo wa waxyinaa waxyigayaga adoo ku dheehan oo annaku aanu kuu sheegayno sidaad u samaynayso oo waxyigani waa waxyu ilhaam ilay nebi nuux hore umu ahayn nijaar iyo farsamo yaqaan doonya u sameeyee ilaahay baa u waxyoonaya oo ku ilhaaminayay oo sidaa yeeloo sidaa yeel ku lahaa marka wawaxyina waa ilhaamintaanu kugu ilhaaminayno sidaad u sancaynayso doonida alla waxa uu ku yidhi walaa tukhaaibnii nuuxow ha igala hadlin fi ladiina ay fii shani ladiina kuwii arrinkooda dalamuu dulmiga falay waayo inahum iyagu muqraquuna waa kuwa la qarqinayo oo biyaha lagu halaagayo kuwaana ha igala hadlin way halaagamayaane wayasnacu wuu samaynayaa huwa nuux alfulka doonidii waxaa la yidhaha halkan oo kale xaalad tagtay ayaa looga xikaayoonayaa ka annahaa hiya xaadira waa xaalad maadi oo tagtay ayaa sidii waxay imika dhacayso loo sawirayaa si qofka mukhaatabkii u fahmo mashhadkaa qiimaha badnaa ee hore u dhacay kaannamaa inuu imika samaynayo waa lilistixdaar si qofka maskaxdiisa loogu soo xaadiriyo xaaladaa horee tagtee maadiga ahayd oo dee yasnacu waa ficil mudaaric oo xaali ah wax imika dhacayoo kalaa laga cabiray horaanu u dhacay wayasnacu wuu samaynayaa nuux alfulka doonidii ayaa uu samaynayaa oo markiiba amarkii intuu qaatou sancadii bilaabay ila ilaahay baa ku ilhaaminaya qaabka u samaynaye waana tay ku badbaadi lahaayeen wa kullamaa mara markastoo uu soo mara calayhi nuux mala-un koox madaxyo weyno oo min qowmihi qoomkiisii ka mid a mar kastoy madax qoomkiisii ka mid ay soo maraan ama koox ka mid ihi sakhiruu way ku jeesjeesaan minhu nuux oo waxay yidhaahdaan nebi baad sheeganaysee maantana ma nijaar baa dallacdo muhandis baaba tahay wax samaynaya ayaa ay ku odhanayeen qaala markaa nuuxna waxa uu ku odhanayey in taskharuu haddaad nagu jeesjeestaan minaa annaga fa innaa annaguna naskharu waanu idinku jeesjeesi doonaa minkum idinka kamaa taskharuuna sidaad noogu jeesjeesaysaan nuuxna waxa uu ku odhanayey ilan waxa soo socda uu ogyahay haddaad maanta nagu jeesjeesaysaan walle waa idinku jeesjeesi doonaa fasawfa taclamuuna wakhti dambea ogaan doontaan man axadka ya'tiihu u imanaya cadaabun cadaab cadaabkaasoo yukhsiihi dullaynaya waa cadaabkii qaraqa iyo halaaga biyahae oo wayaxilu wuu kusoo degaya calayhi korkiisa cadaabun cadaab cadaabkaasoo muqiimun daa'imoo joogto ah waa cadaabka aakhire eh xataa idaa jaa-a markuu yimid amrunaa xataadu waa ibtidaa'iyo haayana waa laga macneeyaa oo markaa waxay noqon dee wayasnacu lfulka waxa uu doonidaa sancaynayay uu samaynayey xataa idaa jaa-a ilaa markii uu yimid ee arrinkani uu dhacay aanu sidaa ku nidhi laakiin waxaad isaga macnaysaa ibtidaa'iyo xataa idaa jaa-a markii uu yimid amrunaa arrinkayagii halaaga iyo cadaabkoodii oo wafaara uu soo fato wuu soo burqaday atannuuru moofadii moofadii wax lagu dubayey ee lagu yaqaanay dab iyo olol inuu ka soo baxo halkii dabka looga bartay biyo markay kasoo butaaceen ayaa qulnaa waxaanu ku nidhi nuux ixmil ku qaad fiihaa doontaa dhexdeeda ku qaad min kullin ay min kulli shayin noolo kasta iyo shay kasta xaggiisa waxaad kaga qaadaa zawjayni lamaane laba lamaano oo lab iyo dhadig ah lamaanahaasoo itnayni laba ah yacni waxa weeyaan wax alla wixii noole iyo xayawaanaad iyo dugaag iyo shimbiro iyo wax alla wixii makhluuqaad jiray waxa la yidhi noolo kasta ama nooc kasta laba nooc ka qaad lab iyo dhadig wa ahlaka ehelkaagana ku qaad doonta ilaa man mid mooyaane kaasoo sabaqa uu hormaray calayhi isaga alqowlu hadalkii halaagu hadalka halaagu kuu u hormaray mooyaane waa inakiisii iyo oolidiisii oo waa halaagsamayaan oo dee gaallimay iyagu ku baxeen kuwaa mooyaane kuwa kale mu'miniinta ee ehelkaa ka midana ku qaad doonta waman cidna ku qaad aamana ku rumaysa oo mu'miniintii kalen dee ehelkaagaba ahaynna wixii mu'miniinta kaa rumeeye ka qaad iyagana wamaa aamana ma rumaynin macahu nuux la jirkiisa ilaa qaliilun in yar mooye wax badanba may rumaynin hadda sagaal boqol iyo konton sannadood ayuu dhexdooda ka dhawaaqayay haddana wamaa aamana macahu ilaa qaliil waayo iimaanku dee ilaahay gacantiisuu ku jiraayo xoog iyo xeelad ma aha aayaadkanna saynu horeba usoo tilmaanay waa tatimatu qisati nabiy llaahi nuux calayhi salaam maca qowmih qisadii nebi nuux iyo qoomkiisa ayuunbay aayaadkana sii dhammaystirayeen marka qoomkii nebi nuux waxay ku yidhaahdeen qad jaadaltanaa fa akarta jidaalanaa faatinaa bima tacidunaa in kunta min asaadiqiin sidii marka horeba gaalada caadada iyo dhaqanka u ahayd ayaa waxay ku yidhaahdeen nuuxow doodii iyo murankii baad naga badisay ee bal hadda cadaabkanaad sheegaysa hadda noo keen waxay dooda ku sheegayaan tawxiidku ugu baaqayey naseexaduu u nasteexaynayey wanaagguu farayey xumuhuu u diidayey ayay dhibsadeen markaasay yidhaahdeen dood baad nagu dishee bal keen waxaad sheegayso markaasuu ugu jawaabay innamaa ya'tiikum bihi illaahu in shaa wamaa antum bimucjiziin wuxuu ku yidhi marka horeba anuu cadaab baan hayaa idinmaan odhane ilaahay baa hadduu doona idiin keenaya mana cajsi gelin kartaan oo meelna kagama baxsan kartaan naseexadayduna waxba idiin tari mayso ilaahay hadduu halaag idinla damcay isagaana rabbigii rabbigiinna ah xaggiisana laydiin celinayaa dabeed waxay yidhaahdeen am yaquuluuna iftaraahu qul in iftaraytuhu facalaya ijraamii wa ana barii'u mima tujrimuun laba qowl baa ku jiro oo in qisada nuux la raaciyo oo la yidhaahdo ma waxay leeyihiin nuux baa nebinimada iska sheeganaya waxaad ku tidhaa haddaad sidaa ileedihiin dembigayga wixii ka dhasha aniga igu dhacaya oo cuquubadeeda leh idinkuna waxaad samaysaan dee beri baan ka hoo lay qabsan maayo qowlka kalena waxa weeye in la yidhaahdo jumladani qisada nebi nuux way ka go-antao nebi moxamed baa loo jeedaa sala allahu calayhi wasalam macnuhuna waxa weeye ma waxay odhanayaan mushrikiintii muxamed qur-aanka isagaa abuurtoo samaystay waxaad ku tidhaa hadday sidaa tahay anaa cuquubadeedu isaaran tahay idinkana dembigiinna beri baan ka ahay dabeed ilaahay waxa uu nuux u waxyooday annahu lan yu'mina min qowmika ilaa man qad aaman falaa tabta'is bimaa kaanuu yafcaluun waxaa la yidhi nuuxow qoomkaagii cid hore u rumaysay mooye qof dambe ka rumayn maayo marka waxay samaynayeen waxba ha ka murugoonin qoomkani waa qoom halaag iyo cuquubo loogu talagalay nebi nuux markii loo waxyooday qof dambe inaanu rumaynayn markaasuu bilaabay inuu habaaro rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaaran markaasuu habaaray dabeed ilaahay waxa uu u diyaargareeyey nebi nuux wuxuu ku badbaadi lahaa maadaama qoomkan halaag ku soo socdo waxaa la amray dooni inuu samaysto wasnaci lfulka biacyunina wa waxyina waxaa la yidhi dooni ku samayso annaka aragtidayada indhahayaga aanu kugu arkanayno kugu ilaalinana adoo ku dheehan iyo waxyigaanu kuu waxyoonayno macnaha aanu kugu ilhaaminayno sifada iyo qaabkaaad u samaynayso ilaan farsamo yaqaan hore maad ahayne cidda daalimiinta anaha nagala hadlin oo ha u ergaynin iyagu way halaagsamayaane markaasuu bilaabay doontii inuu sameeyo sancadeedii uu galo markaasay qoomkiisiina bilaabeen kii soo maraaba inuu yidhaahdo markii hore nebinimaad sheeganayse maantana manijaar baad noqotay looxa iyo masaabiirta samaynaya iyagoo jees jees iyo ciyaar ciyaar ka dhiganaya isna markaasuu ku odhan jiray haddaad maanta nagu jeesjeesaysaan walle waa idinku jeesjeesi doonaa waanaad ogaan doontaan kuwa cuquubada iyo cadaabku uu ku habsanayo waxaa markaa calaamad looga dhigay nebi nuux doontii markuu sameeyey astaan waxaa looga dhigay marka halaagiyo cadaabku soo degayo in moofadii dabka looga bartee wax lagu dubayey moofada markay biyuhu ka soo boodaan amarkii ilaahay wuu yimide doonta raaco ciddaad ku qaadasana ku qaad calaamad baa looga dhigayo astaan uu ku aqoonsado xataa idaa jaa amrunaa wafaarat annuuru qul naxmil fiiha min kullin zawjayn inayn waxaa lagu yidhi markaa marka moofadaa dabka looga bartay biyuhu ay kasoo butaacaan doonida waxaad ku qaadaa shay wal oo noolayaashii ka mid a laba nooc ama lamaane oo lab iyo dhadig ah waayo wax allo waxa kale way dabargo-ayaan oo way baaba-ayaan doontaa waxa raaca mooyaane marka dee bashariyadii iyo dadkii si aanay u tafiir go-in iyo waxa weeyaan xayawaanaadki iyo noolayaashii kale ayaa wax walba si tafiirtii u baaqi noqota dad iyo duunyaba waxaa la yidhi shay walba lab iyo dhadig ka soo qaado doonta saar halkaa waxa fuula unbaa badbaadaye waxaa kaloo doonta saartaa ehelkaaga ilaa man sabaqa calayhi alqowl waxaa laga soo reebay kuwii hadalka halaaggu u hormaray inakiisaa ka mid ah oo markii uu nuux u dhawaaqay dee waa kii lahaa sa-aawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa anigu buur meelahaasaan magangeliyo buurahaasaa iga dhowraya biyaha dabeed nebi nuux markii uu inakiisa u dhawaaqay ilaahayna uu weydiistay alla wuxuu ugu jawaabay yaa nuuxu inahu laysa min ahlik inahu camalun hayru saalix nuuxow kani ehelkaaga ka mid ma aha ehelkaaga dhabtii waa kuwa ku rumeeye ku raacay inahu camalun hayru saalix qiraa'ada kale inahu camila hayra saalixin camal aan wanaagsanayn ayuu sameeyey marka kaasi wuxuu ahaa inakiisii oo isagu halaagaas ayuu ku baxay oo dee waa man sabaqa calayhi alqowl hadalkii halaagga u hormaray ka labaadna waxayd ooridiisii daraba allahu maala liladiina kafaruu imra'ata nuuxin waimra'ata luut ilaahay wuxuu tusaale ugu soo qaatay gaalada haweenaydii nebi nuux iyo haweenaydii nebi luut kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayn labadaa haweenkii waxay ku hoos noolaayeen oo qabay laba addoon oo addoommadaydan wanaagsan ka mid ah waa labadaa nebi ee nuux iyo luut fa khaanataahumaa way khiyaameeyeen xagga diinta maha khiyaano firaash ah waayo culimmadu waxay yidhaahdeen maa zanat imra'atu nabiyin qad weligeed haweenay nebi ma sinaysan oo gogoldhaaf ma gelin marka fa khaanataahumaa waa xagga diinta diintii bay ku khiyaameeyeenoo waa rumayn waayeen falam yuqniyaa canhumaa min allaahi shay-a dee labadii nebi xagga ilaahay waxba ugamay tarine waqiila dkhula annaara maca adaakhiliin labadii haweenka ahaa waxaa lagu yidhi naarta gala oo dadka gelaya la gala halkaa waxaad ka garanaysaa laa nebi mursala walaa weli saalixa walaa malak muqaraba cid cadaabka ilaahay qof u ka difaaci kartaa ma jirto qofka haddaanu isagoo camal saalixa samayn waa isagoo nebi ilaahay ah ooridiisii markay ka baydhay wataa naarta gashay uma shafeeco qaadin waayo dee gaal weeyaano famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin marka ilaa man sabaqa calayhi lqowlu inakiisaa halaagsamay iyo ooridiisaa halaagsantay ayaa waxa weeyaan dee hadalka halaagu u hormaray markay gaaloobeen ay nebiga raaci waayeen halkaa waxaad ka garanaysaa hidaayadu ilaahay gacantiisay ku jirta oori nebi markay gaaloobayso ina nebi markuu gaal noqonayo dee waxaad garanaysaa hidaayadu wax qofka gacanta ugu jirta ma aha marka haddaad aragto qof saalix oo wadaad oo caalim oo ilmihiisii ka baydhay warkan maxaa ku dhacay waaba ina sheekhaha odhan ha dambaabin adaaba laga yaaba inaad inxiraafteen waayo dee hidaayadu waa biyadillaah nebina ma hayo rasuulna ma hayo wadaadna ma hayo way kala baydhi karaan yukhriju alxaya min almayit wa yukhriju almayita min alxay gaal baaba ilaahay kaa soo bixin karaa iska dhaaf caasi ama faasiq kaa baydhay marka calaa kulli xaal halkaa waxaad ka garanaysaa dee hidaayadu waa biyadillaah waxaa kaloo la yidhi waman aaman cidda rumaysayna een ehelkaaga ahayna mu'miniinta kale ana doonta soo saar marka doontaas ayaa ehelkiisa wixii mu'miniinta ka ahaa iyo mu'miniintii kale iyo wixii kale noolo ahaay oo dhan oo lab iyo dhadig laga soo qaaday ayaa doontii u saaray intaasaa markaa dee basharkii iyo noolihii iyo dadkii ka badbaaday sidaa darteed ayaa nebi nuux waxaa lagu idlaaqaa abulbashar athaani aabbihii basharkee labaad waayo abulbashar alawal waa aadam calayhi salaam marka maadaama xilligiisii aadam oo dhamme uu tafiir go-ay intaa waxa weeyaan doonta la saaray mooyaane ayaa la yidhaha waa abulbashar athaani oo wax alla wixii isaga ka dambeeyey dee isagii aadam usii marayaan oo ku abtirsanayaan allah waxaa wari qaaluu waxay yidhaahdeen yaa nuuxu nooxu nuuxow qad jaadaltanaa waad nala doodo fa agarta waad farabadisay jidaalanaa doodayadii ee fa'tinaa bal hadda noo keeno noola kaalay bimaa ka tacidunaa aad noogu goodiyeyso ee cadaabka ah in kunta haddii aad ahaatay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya aad ka mid tahay qaala waxa uu nuux ku yidhi innamaa ya'tiikum waxa idinla imanaya uun bihi cadaabka allaahu alle in shaa hadduu doono wamaa antum idinkuna maydaan ahani bimucjiziina kuwa ilaahay cajsi gelinaya walaa yanfacukum waxba idin tari maayo nusxii nasiixadayda iyo la talintaydu waxba idin tari mayso in aradtu haddii aan doono an ansaxa lakum inaan idin naseexeeyo in kaana allaahu alla haddii uu ahaaday yuriidu mid doonaya an yuqwiyakum inuu idin halleeyo huwa alla rabbukum rabbigiin weeyi wa ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa unbaa turjacuuna laydin celinayaa am yaquuluuna bal kaba kaalaye a yaquuluuna ma waxay odhanayaan gaaladan quraysheed iftaraahu qur'aankani nebi muxamed baa samaystoo been abuurtay miyay odhanayaan qul waxaad ku tidhaa nebi allow in iftaraytuhu haddaan anigu qur'aanka been abuurtoon la imid fa calaya korkaygay ahaatay facalaya korkaygu ahaaday ijraamii dembigaygu ay cuquubatu ijraamii yacni dembigaa aan galay hadduu jiro cuquubada ka dhalataa ana igu dhacaysaa waana aniguna barii'un beri baan ka ahay mimaa tujrimuuna waxaad ku dembaabaysaan ay min ijraamikum dembigiinna iyo jariimadiinna aniguna beri baan ka ahay wa uxiya waxaa loo waxyooday ilaa nuuxin nuux annahu ana alamra washa'na arrinka iyo xaalku inuu yahay lan yu'mina inaanu ka rumaynayn min qowmika qoomkaagii nebi nuuxow ilaa man qad aaman ciddii hore u rumaysay mooye ee falaa tabta'isa ka murugoonin bimaa kii kaanuu ay ahaayeen yafcaluuna kuwa sameeya wasnac samayso nuuxow alfulka doonnida samee oo sance biacyuninaa mutalabbisan u soo qadar mutalabbisan biacyuninaa ay biru'yati wa xifdi acyuninaa xaal aad ku dheehan tahay aragtida iyo ilaalinta indhahayaga yacni annakoo indhahayaga kugu ilaalinayna oo kugu arkayna waxa weeyaan doontaa samee iyo wa waxyinaa waxyigayaga aanu kuu waxyoonayno sidaad u samaynayso adoo waxyigaa ku dheehan samee doonta walaa tukhaatibnii hana igala hadlin nuuxow fi ladiina fii shani aladiina kuwii arrinkooda dalamuu dulmiga falay waayo inahum iyagu muqraquuna waa kuwa la qarqinayo biyaha lagu hafinaayo wayasnacu wuu samaynayaa huwa nuux alfulka doonidii kaannamaa inuu imika samaynayo oo kalaa laga cabiray si xaaladan maadigee hore u tagtay dihnigeenna iyo maskaxdeenna loogu soo xaadiriyo sidii waxay xaadir tahay oo mashhadka aynu goobjoogu nahoo kale wayasnacu oo waxaa la yidhaha waa xikaayat lxaali almaadiya bisuuratin xaadira waa xaalo tagtay in lagaga xikaayoodo lagaga waramo sidii suurad ama sawir joogo oo xaadir oo kale oo ficil mudaaric oo xaaliya laga cabiray wayasnacu wuu samaynayaa nuux alfulka doonidii buu samaynayaa markiiba amarkii waa qaatay wa kullamaa mara mar kastuu soo maro calayhi nuux mala-un kooxoo min qowmihi qowmkiisa ka mid ihi mar kastoy soo maraan sakhiruu way ku jeesjeesaan minhu isaga qaala waxa uu ku yidhaa markaa nuuxna in taskharuu minnaa haddaad nagu jeesjeestaan fa innaa annaguna naskharu waannu idinku jeesjeesi doonaa minkum idinka kamaa taskharuuna sidaad maanta noogu jeesjeesaysaan way iman doontaa fasawfa taclamuuna wakhti dambea ogaan doontaan man yaatiihi axadka uu iman doono cadaabun cadaab cadaabkaasoo yukhsiihi dulleeya waa cadaabkii qaraqee biyaha lagu hafiyey oo wayaxillu uu ku soo degayo calayhi korkiisa cadaabun cadaab uu ku soo degayo cadaabkaasoo muqiimun joogto oo daa'im ah waa cadaabkii aakhire eh oo cadaabka hore waa cadaabuulqaraq cadaabka dambena waa cadaabulaakhira labaduba dee idinku hanti idin yahoo lama horaana weeyi alla waxau idhi xataa idaa jaa amrunaa arrinkayagii halaagu markuu yimid ee halaaggii la halaagayo wakhtigiisii uu yimid oo wafaarata nuuru moofadii ay soo burqatay yacni waxaa lagu shabahay sida dherigu markuu karo oo kale waa moofadii looga bartay dabku biyo markay kasoo butaaceen waa calaamad tusinaysa inuu cadaabkii yimid xataa idaa jaa amrunaa markuu arrinkayagii halaagu yimid oo wafaara uu soo butaacuu soo burqaday atannuuru moofadii dabka iyo in wax lagu dubo lagu bartayna biyo ay kasoo burqadeen waa xaaladda marka cadaabkii uu yimide qulnaa waxaanu ku nidhi markaa nuux ixmil qaad nuuxow fiihaa doontani waxaad ku qaadaa oo aada saartaa min kullin ay min kulli shay shay wal iyo noolo kastaw xaggiisa waxaad ka saartaa zawjayni lamaane yacni laba shay labadaasoo itnayni laba ah waa ta'kiidun waa lasii akidayaa waxaad shay walba ka qaadaa lamaane ama laba noocoo lab iyo dhadig ilain tafiirtii inaanay goyn baa la doonayaaye wa ahlaka ehelkaagana doonta ku qaad ilaa man mid mooyaane kaasoo sabaqa uu hormaray calayhi isaga alqowlu hadalkii halaagu uu hormaray sida inakaagii iyo ooridaadii oo kale waman cidna doonta ku qaad aamana rumeeyey cidda rumayse ee kalena doonta saar wamaa aamana ma rumaynin macahu nuux maciisa iyo la jirkiisa ilaa qaliilun in yar mooye cid kale ma rumayn wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana alxamdu lilahi rabi alcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online